halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka v o a somali com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax sabti ah bisha ogostna waa afar iyo labaatan sannadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka saacadda afrikada bari waa lixdii barkii subaxnimo idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya anigu waa xuseen barre iyo caashe ibraahim aadan
qodobadaan idinku hayno idaacaddana waxaa ka mid ah dagaalka ganacsi ee u dhexeeya maraykanka iyo shiinaha ayaa sii darsanaya taasoo laga yaabo inay keento hoosu dhac dhaqaale oo aad u daran oo saameeya dunida oo dhan markii uu bilaabay madaxweyne trump arrintan isaga iyo china ee isdhaafsanayaan dagaalkan ganacsi baa hadda waxaa la leeyahay waxay abuuraysaa inuu dhaqaalihii xawaarihiina dhimo lagana yaababa inuu galo wax la yidhahdo recession amase hoosu dhac aad iyo aad u weyn oo dadka saameeya oo shaqooyinka saameeya waxaa dhegaystayaal sidoo kale aad maqli doontaan warbixin ku saabsan laamaha ammaanka ee gobolka waqooyiga bariga kenya oo heegan la geliyey qodobadaasi iyo qodobo kale ayaannu idin haynaa aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamka marka hores waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
dagaalka dhinaca ganacsiga ee u dhexeeya maraykanka iyo shiinaha ayaa cirka isku sii shareeray jimcihii shalayto arrintan ayaa timid kadib markii uu madaxweynaha maraykanka donald trump uu shaaciyey inuu kor u qaadayo cashuurta uu dul saaray badeecadaha ka imanaya shiinaha madaxweynaha maraykanka ayaa sheegay inuu jawaab ka bixinayo go-aankii ay dowladda shiinuhu ku sheegtay in ay shan iyo toddobaatan bilyan oo dollar oo dheeraad ah ku kordhinayso cashuurta ay ka qaado badeecadaha uga imanaya maraykanka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inuu go-aankan ku gaadhay in uu boqolkiiba shan ku daro cashuurtii uu horey u dul saaray badeecadaha shiinaha oo ahayd boqolkiiba shan iyo labaatan iyadoo hadda kadib ay cashuurtaasi noqon doonto boqolkiiba soddon
dowladda kuuriyada waqooyi ayaa fulisay tijaabo cusub oo ku saabsan gantaalada ridada dheer arrintan ayaa u muuqata mid ka baxsan ballantii ay dowladda kuuriyada waqooyi u qaaday maamulka madaxweynaha maraykanka ee donald trump ballantaasi oo ahayd inaanay kuuriyada waqooyi qaadi doonin tijaabooyin cusub kadib markii lasoo gebagabeeyey dhoolatuskii militari ee maraykanka iyo kuuriyada koofureed militariga jaban ayaa ugu horreyntiiba shaaciyey tallaabada ay qaaday kuuriyada waqooyi waxaana arrintaasi sii xaqiijiyey militariga kuuriyada koofureed oo sheegay in kuuriyada waqooyi ay tijaabisay gantaal cusub kaas oo badda ku dhacay
subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a waxaa heegan sare la geliyey laamaha ammaanka ee gobolka waqooyiga bariya dalka kenya muddo toddoba maalmood ah ee uu dalkaasi ka socdo tirakoobka dadweynaha waxaana sidoo kale ay dowladdu xirtay dhammaan baararka khamriga lagu cabo iyo hoteelada lagu qayilo arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii koox dabley ah oo hubaysan ay weerartay mudane ka tirsan baarlamaanka kenya oo laga soo doorto waqooyiga wajeer iyagoo gubay gaari uu ku safrayey mudanuhu warbixintan waxaa magaalada gaariso ka soo diray wariyaha v o eda maxamed faarax shire waraysigan khaaska uu siiyey laanta afka soomaaliga v o eda guddoomiyaha guud ee gobolkani waqooyiga bari ee dalka kenya dhanka amniga mudane maxamed biriq ayaa waxa uu ku sheegay in ciidamada dalkani kenya sugaa ammaanka dalka heegankii ugu sarreeyey la geliyey qaybo badan oo ka tirsan gobolkani waqooyiga bari ee dalka kenya amniga gobolka northestan wakhtiga anayto wuu fiican yahay alxamdulilah alshukrulah lahnoodiyadii wixii yaryarna waan kaamilnay security fiican oo culus ayaan geynin meel kastaba enumerataaska ama dadka ka shaqaynay security ku filan ayaa la siiyey marka dadkan nagii maxaan ka codsan lahaa inay soo baxaan isdiiwaangeliyaan faa'iidadooda baa ku jirto faa'iidadooda ayaa ku jirto xisaabta meel kastaba maxay bilaabanay berri
mudane biriq ayaa waxa uu sheegay in dhammaan ciidamada ammaanku ay xirxiri doonaan goobaha kala duwan ee khamriga qaadka lagu iibiyo tan iyo inta tirakoobka uu socdo baas meesha khamrada lagu cabo gobolkaanayto alxiri bari iyo beri damba daashashka miraada ayakana miraad lagu iibi ayakana wakhtigaanayto laba beri taariq labaatan iyo afar iyo taariq labaatan iyo shan kutoka laba iyo tobanka ayagana way xirnaanayeen waa amar dowladeed hoteelayaashii cuntada lagu cunay daashashkii maraaga oo maraaga lagu iibsanaa iyo hodheelihii yaryar oo shaha iyo laga qaxweynaya iyo wixii dhammaan labadaas beri taariq labaatan iyo afar iyo labaatan iyo shan ee, waa la xiray mudana biriq ayaa dhanka kale waxa uu ka hadlay siyaasiyiin uu sheegay in qulqulatooyin ay ka geysteen qeybo ka tirsan countiga wajeer wuxuuna sheegay in xabsiga loo soo tixaabi doono cid walba oo lagu tuhmo ama ciddii lagu helo in ay ka dambeysay qulqulatooyin ka dhacay waqooyiga wajeer oo gaari looga gubay xildhibaanka deegaankaasi laga soo doorto xisaabta maxay ka dhacaysaa administrative unitka walaalayaal dhiig aan la- la daadanin xisaabta si nabad ah si khayr leh in ay ku dhacdaan rabnaa dad baa jira oo siyaasad raadinahaya siyaasad raadinahaya dadka ay abaabulayin dadka ay insighta garaynaya qolooyin iyo qabiilyaal inay madaxa isu geliyaan ay rabaan sidii alligeed siyaasa ay ay ku helaan waxaan u malaynaa jidkaas weeto jid toosan ma aha Ee, sharciga wadankana waan kala cods- ee, codsanaynaa qofkii oo jidkaa xun ku dhaqaaqa sharciga wadanka ayaan ku dhaqbaynaa marka ninkii u malayna inuu sharciga dhexda ugu dhici doono qof aas eedi ma leh biriq maruu ka hadlayay dad fara badan oo uu sheegay in dalkani ay uga maqan yihiin dalka soomaaliya ayaa waxa uu ku sheegay in dhammaan muwaadiniinta kenyaanka ee daaqa u doontay dalka soomaaliya ay ku soo noqon karaan isbuucan gudihiisa si tirakoobka guud ee dalka ka dhacay ay uga qayb qaataanna wallaahi dadkii reer guuraaga ah qaar baa soomaali jira qaar baa talaarkibaa jira qaar baa meel kastaba jiro qof kastaba waxaa soo noqda meesha uu joogo xisaabii ka qayb qaata dadkii baasaska ku jiro meel kastaba road block baan dhigaynaa maxaan dhigaynaa road blockska iyadana waa la xisaabaa isku soo celceliya soomaalida ku dhaqan gobolkani waqooyiga bariya dalka kenya oo tiradii hore toban sano ka hore laga qaaday ay noqonayso mid ilaa iyo haatan maxkamadii hortaallo saliug fara badanna kenyaanka ay geliyeen ayna sheegeen in la buunbuuniyey tiradaasi ayaa haatan waxay isku dayeysaa in tiradaasi ay rumayso tiro ka badan ay la imaato soomaali fara badan oo abaaraha ay ku dhufteenna waxa ay ka jiraan dalka soomaaliya iyo ethoobiya iyo qeybo kaloo ka tirsan dalkani kenya walaac fara badanna waa ay ka muujinayaan hogaamiyaasha kala duwan ee bulshada gobolkani ka soo jeedo maxamed faarax shire v o a gaarisa
subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan dagaalka ganacsi ee u dhexeeya maraykanka iyo shiinaha ayaa sii kordhaya iyadoo washington iyo beijing ay isku tuurayaan tariifooyin dheeraad ah oo midba kan kale uu saarayo saameynta uu dagaalkan ganacsi ee sii darsanaya ee labada dowladood uu ku yeelan karo dhaqaalaha maraykanka kan caalamka iyo dadweynaha ayaan ka waraystay cabdiqafaar cabdi wardheere oo degan gobolka virginia ee dalkan maraykanka oo ka faallooda siyaasadda caalamiga ah Ee, dhaqaalaha maraykanku sidaad ka warqabto hadda waxaa la odorasayaa inuu hoos u dhici doono oo ee, sanadahan na soo dhaafay tobankii sano na soo dhaaftayba runtii waxaa lalahaa xawliguu ku socday ee, khaasatan xagga stock marketka ama suuqan ganacsiga weyn oo dhaqaalaha ee, aad iyo aad salka ugu ah marka markii uu bilaabay madaxweyne eh, trump uu bilaabay arrintan isaga iyo china ama shiinuhu ay eh, isdhaafsanayaan eh, dagaalkan ganacsi baa hadda waxaa laleeyahay waxay abuureysaa inuu dhaqaalihii uu xawaarihiina dhimo een, lagana yaababa inuu galo wax la yidhahdo recession amase een, hoos u dhac aad iyo aad u weyn oo dadka saameeya oo shaqooyinka saameeya oo oo saameeya maaragtay eh, manufacturingka ama waxaan loo yaqaano wax soo saarka dalka marka arrin waxaa weeye salka ku haysa dagaalkaas tariifada ah oo ka dhexeeya maraykanka iyo shiinaha hadda canshuur cusub oo horle buu madaxweyne trump eh, ku kordhiyey baa la leeyahay waa jirtaa hay waxa waxaa keenayna waxa weeye shiinaha hadda maanta mid kordhiyey oo kor u qaaday ilaa iyo shan iyo toddobaatan bilyan bay dusha ka saareen maraykanka tariifo een, ay yidhaahdeen awal uusan filayn marka isla maantu isagu sare u qaaday mid hore uu hore u gudbiyey oo uu midiiba boqolkiiba shan ku daray marka waa mid ay labada dhinacba isugu jawaabayaan waa mid ay labada dhinacba isugu jawaabayaan marka waxaad moodaa hadda dhibaataduba inay tahay in madaxweynuhu markii uu shiinuhu tallaabo qaadaba haddiiba uu ka jawaabayo taas een, waxaa dhacday maalmo dhoweed wuxuu yidhi ee, waxaan isku dayaynaa inaanay ee, dhaqaalaha dalka aad wax u gaadhsiisan oo khaasatan december eh, markii la gaaro oo ee, christmaska iyo dukaamaysigiisa iyo markii la gaaro inaan dadka aanay arrintaasi aanay u gudbin baan isku dayaynaa marka la ismaba lahaynba maaragtay hadda ee, tariifo horle buu ee, soo saarayaa laakiin markii maanta shiinuhu soo saaray haddiiba waa uu ka jawaabay isagoo aan fiirinbaba wixii uu qorshihiisii hore iyo sidii markii hore laga rabay inuu uga fiirsado tariifadan ee, isdhaafdhaafsiga ah marka cabdiqafaar haddii dagaalkan ganacsi ee labada dhinac u dhexeeya maraykanka iyo shiinaha uu qaboobi waayo oo uu halkiisii kasii laba kacleeyo dhibaato noocee bay gaarsiin kartaa shacabka caadigaa ee dalkan maraykanka wax weyn bay u geysanaysaa dadka caadiga ah sababtoo ah qofku wuxuu ku xiran yahay badeecadaas la keenayo oo la isdhaafsanayo haddii marka badeecada tariifadeedu uu kor u kaco qiimaheeduna kor buu u kacayaa marka toos hadda waxaaba la qiyaasayaaba inay kumaanku qofka ku zaa'idinayso sanadkii maadaama ganacsatadu iyo wax nimankan maaragtay warshaduhu wax allaayo wixii kharash ka gala qofka aakhirka consumerka ama isticmaalaya shaygaas ama kaba ha noqoto ama consumer goods waxaan loo yaqaan ha noqoto oo badeecada la isticmaalo dukaamada laga isticmaalo maalin kasta ha noqoto waxaasoo dhan waxay u gudbaysaa baa la yidhi qofka waana khasab sidaasayba u dhacdaaba canshuur haddii qofka la saaro ganacsadaha ah canshuurtaas wuxuu u gudbayaa qofka aakhirka gadanaya badeecadaas taas waxaa ka sii daran dhaqaalaha guud oo caalamka siday u geysanayso sababtoo ah maraykanku dhaqaalaha adduunka dadka kontarooluu u badan yahay haddii dhaqaalihiisu dhaco yurub waa dhacayaa shiina waa dhacayaa dhulalka kale oo dhan oo latin america waa dhacaya marka walwalka hadda ugu weyn marka laga reebo qofka isticmaalaha u dambeeya waxaaba ka daranba global ama dhaqaalaha guud waxay u geysanayso oo isku wada xiran laakiin marka ugu dambaysa ganacsatada wax ay khasaarayaan male oo dadkii macaamiisha ahaa ee wax iibsanayay mar walba ku dhacaysaa dadkaasaa khasaaro qaba sax weeye aakhirka waxay ku dhacaysaa laba meelood oo halisa midi waxa weeye waa qofkii wax gadanayey iyo dhaqaalaha guud oo adduunka oo isku xiran sida aad ka warqabto adduunka shirkado waaweyn yaa la kala ganacsadaa sheerarhkooda iyo waa stock marketka iyo waxyaabaha laguu sheegayo o dhan waxa weeye shirkado waaweyn oo isku wada xiran oo shirkaddu hadday maraykanka kamberigu hadduu ka jiro shiinana waa ka jiraa yurubna waa ka jiraa latin americana waa ka jiraa marka waxay saamaynaysaa dhaqaalahaas guud oo caalamkana aad bay u taabanaysaa oo waxaa laga baqayaa inay keento wax la yidhahda global recession ama hoosudhac dhaqaalo zaa'ida oo caalami ah hoosudhacaas dhaqaale marka maxaa dhibaato u keeni karaa wuxuu keeni karaa in dadku ay jeebkooda xirtaan wax la gadan waayo shaqooyinku yaraadaan oo kambaniyadu ay qoran waayaan dad shaqaale ah ilaa haddii kambanigu aanu marnaba uusan badeecadiisii gadi karin oo canshuurtii zaa'id tahay oo wuxuu isku dayayaa inuu inuu jaro kharashkiisa iyo meel kastoo uu wax ka geyn karo ama ha ahaado kan wax soo saarka sameeya ama kan ha ahaado serviceka iyo hawlaha dadka u qabta adeega wuxuu raba ha ahaado marka toos bay u taabanaysaa dadka global maaragtay marka uu caalami yahay oo si guud u dhaqaaluhu u taabto caalamka o dhan kaasi waxa uu ahaa cabdiqafaar cabdi wardheere oo degan gobolka virginia ee dalkan maraykanka oo ka faallooda siyaasadda caalamiga oo ka warramayay dagaalka ganacsi ee sii darsanaya ee u dhexeeya maraykanka iyo shiinaha halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a wargeyska ka soo baxa dalka britain ee the guardian ayaa qoray warbixin uu ka soo xigtay urur lagu magacaabo cage oo u dooda xuquuqda aadamaha warbixintaasi oo sheegaysa in inta badan muslimiinta ku nool dalka britain iyo kuwa dalkaasi safarka ku tega ama ka baxaya ay la kulmaan in ugu yaraan lix saacadood ay boolisku su-aalo weydiiyaan arrintan ayaa salka ku haysa xeer soo baxay sanadkii labada kun kaas oo loogu talagalay kahortega gargixisada haddaba warbixintan iyo saameynta ay yeelan karto ayaa waxaan ka waraystay cabdi cali muuse oo ka tirsan ururka saaxiibada geeska ee dalka britain waxaan u kala qaadaynaa dhowr qaybood baan u kala qaadaynaa haddii la akriyo riboodkaasu sawir xun buu bixinaya aada u fool xun ayuu bixinayaa sharciga labada kun soo baxay oo qofka lagu istaajin karo ama lagu baari karo iyadoo la isticmaalayo sharcigaas labada kun soo baxay oo loogu talagalay dadka argagixisada ah aniga hataa waa isoo maray oo anigoo meel marayaa gaari angota la istaajiye shirka imid baa la istaajiyey waxaan laigu istaajiyey waxay ahayd waxaala waxaan ii maxaan dembi oo galay waxaa la yidhi waxaan kugu istaajino kugu baaraynaa qodobkaas qodobku ha jiro nambarada iyo figraska ay soo bandhigeen hay-addan soo bandhigtay mid aada u foolxun ha noqdo laakiin waxa fiican inaan ka fekerno ama aynu isweydiino xaggee waxaan salka ku haysaa yani haddayba jiraan ilaa hadda waxaan arkaa macnaha de mana hubo nambaradan inay sax yihiin in kale ma hubo cidna ma eedeyn karo officially anoon xoog sax ahayn waxaanu ka hadlaynaa waxa weye turjumaaddii aynu turjumayno guardianku wuxuu daawacay inkastoo journaal sumcadda uu yahay oo uu kasoo xigtay qolada ah laba arrimood baan u kala qaadaynaa midka structuralka ah oo la dhihi karo yani lagu eedeynayo inuu istrajarka dawliga ka jiro islamophobia ama muslim nacaybku inuu ka jiro istrajarka dawliga ah iyo midka ka imaanaya bulshooyinka hadda kacaamada ka socda badda atlantica dhinaceedaan ka reba oo yurub ka socda oo aan u bixiyey kacdoonada nationalistiga ah ama populist waxa la yidhaahdo cunsuri bay soomaalida utaqaanaa cunsuriyiintu ay wadaan ama dadka far rightka ay wadaan oo ku aadan in ajinabiga la naco kaas waxaan umalaynayaa marxalado badan buu soo maray sida dad badani ay yidhaahdaanna in arrintaasu horumarto oo kacaamada iyo kacbadoomadaasu ay hoos ka soo bilowdaan intooda badan dad badan oo analyse galaya arrimaha ama ama u dhuun daroolaa waxay yidhaahdaan waxaa ka waxaa huriya saxaafadaa kamida dadka waxa waxaa huriya arrinta kale oo structuralka ana ma ay oo xagga lagu eedeynayo in dawladda xataa sistamkeeda uu ka dhex jiro nidaam cunsuriya oo islaam nacayba anugu sidaa uguma dhiisan karo uma oran karo sababtoo xog saxa ma hayo laakiin ma caawinaysa arrintaas laftigeeda ma caawinayso madaxda hadda joogta halkan ra-iisal wasaaraha ninka ka ah iyo madaxweynihiina wadankiina madaxweynaha ka ah oo iyagu in badan hadalla dadka dadka aan aqoonta badan lahayn oo dadka hoose oo wadanka u dhashay hadday maqlaan ay u fasiran karaan in madaxweynahooda ama ra-iisal wasaarahooduba uu yahay qof islaamka aan jeclayn taasuna waxay sii xoojinaysaa kacdoomadii kaleo hoos ka socday oo ahaa ajinabiga in la naco iyo dadka islaamka in la naco muslin ahaan markaan eegno dadka u dhashay wadamadan ama maraykanka ama britain ama dalalka reer galbeedka ee haysta dhalashada dalkaas maxaa la gudboon oo arrimahan xal loogu heli karaa waxay ila tahay yacni xataa fiili haddii hadda la yidhahdo nabaradan hadda qoladaan daabacday waa sax haddii la yidhaahdo taasu waxay cayb ku tahay intelligent serviceka wadamada aan nabad sugidda wadamadan baa cayb ku tahay qofka wadamadan waa wadamo lacag badan geliya intelligence gathering inay soo aruuriyaan xog ama dad waxyeelaya wadankooda ama manaa dad dhibaato ku ah wadankooda haddii dadkaas lagu istaajiyo ayrabooradoo gabdhihii cimaadka watay cimaadka bixiya la yidhahdo waxay cayb ku tahay hataa qolyaha waxaan aniga ku tal anigu waxaan kula talin lahaa dadka islaamka ah marka hore inay ka fogaadaan wixii dhibaato ah wadanka ay degan yihiin dhibaato u geysanaya anigu ma doonayo iskuolka cunugeyga dhigto in dhibaato ka dhacda ma doonayo meeshaan waxaynu u nimid nabadgelyaynu u nimid waana ku haysanaa shuruucda wadanka inaan fahano wixii xaq u leenahay iyo wixii kale inaan kala fahano haddii lagu istaajiyo ama qof boliisa ama qof law enforcement iyo kugu kuu gardaroodo macnaheedu ma aha inay tahay adduunku wixii ugu dambeeyay ma aha waxay cid bay accountable u yihiin oo cid baa lagu dacweyn karaa oo anagu waxaanu leenahay maaqa wadankiina anigu laakiin qolyo la yidhaahdo guddiga madaxa banaan ee dabagala arrimaha booliisku waxay hadlayaan oo kale hay-ad walbana weylada waxaasoo kale weylada marka inaynu fahano bal sida arrimaha hoose ay u shaqeeyaan inaynu fahano sidaa markaa xuquuqdeena u raadsano haddii qof muxuu ahaa boliisi ku istaajiyo aada weydiisay su-aasha ah qodobkee igu istaajisay under which law baa igu istaajisa ama ad igu baaraysa ama waad igu weydiinaysaa waa su-aal macnaha muhiima qofka booliiska marka uu arkayo inaad tahay qof wax ka fahansan sharciga sharciga boliisinka sida dadka boliisku u shaqeeyo waxa kale waxaan umalaynayaa dee inay iska tahay inkastoo ay tahay in ay fiicnaan lahayd anigu aan jeclaan lahaa aada uga jeclaan lahaa inay ka qayb qaataan saxaafadda cohesionka ama bulshadu inay isla joogto oo isku dan ahaato aan la kala fogeyn dadka aan ku talin lahaa oo aada u fiicnaan lahayd haddii saxaafadda ay isticmaali karaan ay dadka islaamka ah oo wax la yeelay soo baxaan oo isticmaalaan oo ay saxaafadda waxaan gaarsiiyaan si aada looga hadlo
aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa cabdi cali muuse uu ugu waramayay khadka dalka britain halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale magaalada cali sabeex oo ku dhowaad boqol kilomitir xagga koonfur bari kaga beegan magaalada jabuuti ayaa baryahan dambe la kulantay kobac dhaqaale kadib markii ay suuqeeda ku soo dhowaadeen adeegyo bangi oo keenay inay u shaqeeyaan goobaha ganacsiga yaryar wariyaheenna jabuuti ramadaan muuse oo maalmahan ku sugan magaalada cali sabeex ayaa inoo haya warbixintan
dhammaan waan sameynaa rag iyo dumarba intaba waan sameynaa bal ka warran suuqa wallaahi suuqu aad iyo aad buu fiican yahay saasoo kale weli waxaan dhex wadnaa adiga arkayaa qaybta farshaxanka astasaaso xirfadna waan lahay ururkaas adiga askaarkaya macal wuxuu leeyahay qalabkiisii macal astaantiisii macal sharcigiisa uu dhan yahay dadku caynkeeya waxay naga iibsadaan aad iyo aad si fiican waryaa si fiican si fiican baa loo bartay si fiican waxaan arkay galabihii oo kale dumar fara badan oo xaggaagan soo gelaya dharkii aan eeganaya maradii iyo wixii ay u baahnaayeen si loogu talo mala ra- haweenkaabaa ka fara badan ragga hee ragga waxaa ka badan haweenka se laakiin imika waxaa kusoo beera dhalinyartiyo aad iyo aad nooga turta dharka afrikaaniga saasoo kale hidiya dhaqanka annagoo qalabkii kumbilad u hayna haddee qolxad ka tahay gundhatihii garankii gu'ii fidhinkii Waa waxyaabihii farshaxanka waa war- kuwaas waa waxa weye waxyaalaha farshaxanka dhaqanka xagga kale dharka afrikaaniga waan tolnaa daaqadahan ku keennaa si fiican baa lanogu eebso aad bay shaqu socotaa waryaa tobasha caroosyada miya toshaa haa waan sameynaa torasha caloshada kuwa dhaadheer waa dhaadheer dhulka jiidma haa dhulka jiidno waan sameynaa aad iyo aad baa loo qaataa aad iyo- caroosyadu malawa isdabajoog halkan calisabaa joog cali sabiix xitaa kuwa feerkii bay leedahay cali sabiix oo maanta meel kale ma tegto halkii haweenka lagu feedhayay haa oodme loo qurxiyay annaguna xaggii dawaaro dhan waan ka aqabtirna halkaas harqadahan iyo dee marooyinka markaad ah, dabcan waa waxyaabahaad ku shaqaysaan xay- ma jibuuti baad kasoo iibsataan magaaladii haa jabuuti waan diranaa qaar ah, wixii afrikaaniya waxaan u diranaa wadanadan eh, inoo dhow ee afrikaanka wixii kalena jabuuti waan maxad- ah, ayaan kasoo iibsanaa Ah, toddobadan makiinadood ee meesha yaalla marmar haddii cadilmaan bal ka waran iyagana haa halka farsamadaana waan leenahay oo qaybta qayb samaysana waan leenahay xagga cadilaadoodan xaggana kaga shaqaynaa tababaro badan baan samaynay oo ay koomesa inoo samaysay waxaan ku jiray qoladii markii dhaweed qolada saanta kabaha ka samaynaysa ama shandadaha kabaha samaynaysa ku jiray kuwaan waan ku jiraa qalabkiina waa lanoo keenay ahayd waxay yaaleen jabuuti kolka halkaana wallahi aad baan uga fiicnay dhankaana makiinada waayahay makiinadahan aad wax ku toshaan ah, iyaga xaaladoodu ma fiicantay haa waa makiinada waaweyn wadagaa- waa adiga arkay waa makiinada waaweyn weeyaano waa aad iyo aad batiyadooda fiican yihiin aad bay shaqeeyaan wixii aad u baahataana dhan waad ku toli kartaa wax alle waxaan ku sam- wax alle waxaan baahata ku shaqo saana taas waad ku talaysaa dhinac kale bangiga salaam african bank ayaa hay-adaha sida gaarkaa loo leeyahay ee ka qayb qaata kobcinta dhaqaalaha magaalada calisabeex ee dalka jabuuti waxaanan kula kulmay halkaasi yaxye hudoon axmed waxaan ka shaqeeyaa laantan salaam banka calisabix ku taalo ayaan ka yahay mas-uul ka waran ah, halkan calisabeex adeegyadaad u fidisaan ah, maadaama salaam african bank aad tihiin waxaan ugu imanay adeega bangiga ee salaam bank magaalada tuuladan calisabeex waxaan u adeegnaa account furista oo saddex siyaabood u kacdo dadka shaqaalaha oo saleerka ugu soo- bishaarada ugu soo qaataan dadka commersonga mushtarka oo accountka aan u furno oo lacagooga iska dhidhitaan macaamiishta wax ku iibsadaan iyo dadka maaragtay labadaba aan shaqaynina iska fadhiyo sida lacagta iskaga urustaan oo keed ah waxaan u qabanaa oo kale qof kastoo shaqaalaa iyo qof kastoo bayaamishtare alaabtii gaari hadday u baahan yihiin gaariga waa lagu iibinaa hadday aqala doonayaan aqalada waan u dhisnaa hadday dhul doonayaan faaruqa dhulka faaruqa waan siinaa wixii magaaladan kusoo biirinay waa la arkayaa bilecdii magaaladan xoog baan ku sara qaadnay sida adeega baan bajaajada iminka oo casriya oo dadkuna wataan ilaa bajaajo badan ma u iibinay oo magaaladii way ka raysteen jabuuti aadkaadkiisa wax kastoo u baahan yihiin halkan bay ka wada helaan rabadaan muuse v o a magaalada calisabeex ee dalka jabuuti
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o e somaly com isla markaa aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o e waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatanna ku soo dhowaada heeskan halkudhigiisu yahay qadarin jacayl iyo fanaanada saamiye ibraahim Ilkuma wiilkiyaan, dhaqaatiiru keento. Qaban qaabada talada iyo qaraaba xidhiidhintana. Qiimaad, qiimaad raga dhertee. jacayl sheegtay umaati u socodkiyo qorteedani jalaqsaniyo umaati u socodkiyo qorteedani jalaqsaniyo uruucdaadani bilicsaba qalbiga soo jiidato qofkaad rabay baa tegey umaati u socodkiyo qorteedani jalaqsaniyo umaati u socodkiyo qorteedani jalaqsaniyo quruxdaadani bilicsaba qalbiga soo jiidato qofkaad rabay baa teheye hadduu qofku soo martiyo sidii aad u qaban lahayd hadduu qofku soo martiyo sidii aad u qaban lahayd inaad ii qaabishood wax ii qabataan rabaa inaad ii qaabishood wax ii qabataan rabaa hadduu qofku soo martiyo sidii aad u qaban lahayd hadduu qofku soo martiyo sidii aad u qaban lahayd inaad ii qaabishood wax ii qabataan rabaa inaad ii qaabishood wax ii qabataan rabaa ardigan ragamaanta jira waxqabadkaaga iyo kartidaada qayrka midaan odbigo abkaaga lakama arkine udhaa udhaa ku rabto ku jecel
codkaasi fanaanada saamiye ibraahim ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteennii saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a weliba dhegaystayaal ham ogaanina galabtana barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ayaa soo socda intaan mar kale hawada ku kulmayno aniga iyo xuseen barre waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
udhaa ku rabto ku jecel qabweynima lagu arkino nabada qabqariya dhexdana qabweynima lagu arkino nabada qabqariya dhexdana qaadirkala qaybiyu horuu dhigay baa toho qadarin baad mudantee qabweynima lagu arkino nabada qabqariya dhexdana qabweynima lagu